bismillaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsansin hayta maamulka gobolka baaykan degmada iyo weybayo degniin weegan dareenida adkama soomaalka dowladda federaalk soomaaliya weybayo gurmad ku wareejiday maamul goboleedka koonfur galbeeda maamul goboleedka puntland weybayo faahfaahin ku biyana dilkudhee gaalkacya agaasimaga isbitaalka guud ee magaalada balweyne weyba iskuwarbiya isbitaalka bukaanada jiifanga siyaasi axmed daaci iyo weyba iskuhadale hubka dhagowka muqdisho etoobiyana weybaya jarta interneedkaas imtixaanaadkii qaadahayta dowladda etoobiya lanqashna maraykanka oo xayiraata karoogdee la taliyaga madaweynega koonka iyo weliba doonald trump oo cambaaray caalamiya kala kulami ku bahowka hedhiiska cimilada baariisa
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinamo dhugunsidayaal jamaaco sabtan hagalahayta taarigdaniyo ka eedanta lamada bililiha sanadka lamada kuntuma iyo todobada aana soo bahayana qodobadii warka koobnaadana ka dhawaada yoogiyo fisanga maamulka gobolka baaykan degmada baydhabo iyo weybayo degniin weegan dareena dadka masoomaalka iyo obil la barakaysan ee ramadaangee kaiyo marahayta maalintii toddobaad iyo maamulka gobolka baaykan degmada baydhabo weybayo awaamira ku saarena dadka masoomaalka ee oyo sheegan antiyo jarang meelo walku aamayang oo ku mid ee magaalada gudaashe waybasaasoo kale andigeena dadka raashiinka kaarsangadayang antiyo kuwaan tooban siduuse warbaahintan sheegi guddoomiye ku-higeenka degmada baydhabo cali aadan caliya
runtii may kala jareha magaalada dad oo soonka iyo salaadi iyo walaa islaamnimadaba dhegdilay ku dhiigaa walba may larahay unku saarnayn oo helanku jarna iyo jara bara oo hata niin ayaman oo may jareha lakaqadayaw lakaqoradaw ya jaran baroogasey maamulka horeyna wareegtiyaan ku saari hatana geeka wareegtada hoojiyaan wali fadaane inionay fadlan fadlan dadka oo masoomiyaalke oo meelo maylari ka furaw ee kaqadayaw kaqoradaw inio dhaafan haddii oo dhaafo ayaan baroogasaynin ayamanyin iniuna maalan kow ilaa ma walinaga toob una arrintaasi una galnyaha lagala doonna waana lahaqobada doon wali in sheegane dadkaasi dad islaami etiin war dad oo diinta islaamka ka dhaladay may la rahay intaa ka dhomaadiya tiin hal hoojiyay diinta islaamka dhinaga kale isla arrintan weyba ku hadalay guddoomiye ku-higeenka dhinaga amniga iyo siyaasadda gobolka baaya uus-oona sheegay intee deelaka araga iyo u maqaayid walku amasa lagu qaado tallaabo sharciga waafaqsana dadka gobolkan bay ka tirsan degmooyinka meel kasto haate haddii haata buura kaba haddii haata diinsoor haddii haata begdaal haddii haata qasax dheer haddii haata degmada baydhabo maan sheegana dadka muslimka miinta sheega waana meel kasta oo muslimiinta ka hor fadhiy oo jaadka ka aamow oo sigaarka ka dhuugow oo shaahiga ka dhammow oo e moli sheegane madi koowaad malsiinku ogolaana maana malsiinku ogola doon maana weelasan lankii iska dii weele e roonna ma weela doon waana walku diiday dadka oo muqaayaalkaas furaw oo goobo ganacsiga e dadka mas-uulid mas-uulku saaran oo masku leh way in sheegane maalinta geeka oo waliba waa soonkana li-eey bali kalena waliba waa koowata wali in sheegane laku bilow lanki muqaayo an furunta la araga mase meel goob oo sigaar waliba ka gadow la araga mase waliba meel oo public ele ka dhaaraga wali in sheegane ilaahay hooba ogolaada sada hortay baliin shaari muddi libilood ee banaanka mis aragaayan waa taas maxkamad iyo dawladda wareegtada iyo habati muddo libalooda maha sargaayeen bilowgii ramadaanka yahaytay markii awaamiir noogan oo kale u saasaaray guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watiin oo lankugu digay dadka masoomayaalka ihaan masoomayaalka walankarayayanga dowladda federaalk soomaaliya weybaye gurmed ku wareejiyay maamul goboleedka koonfur galbeed faahfaahinta warkaway baninhaya cali maxamuud aadan kuranta dowladda federaalka soomaaliya ayaa gurmud ku wareejisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya si loo gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee abaaraha ku saamiyey deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xogayaha joogtada ah wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalka soomaaliya maxamed macalin oo shalay gaaray qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose ayaa mas-uuliyiin ka tirsan koonfur galbeed ku wareejiyey deeq raashiin ah maxamed macalin xoghayaha joogtada ah wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay gargaarkan in markii hore ay ka heleen dowladda masar haddana ay ku wareejiyeen maamulka koonfur galbeed soomaaliya xogayaha joogtada ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka xanaanada xoolaha koonfur galbeed ahna guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha madoobe nuunow ayaa warbaahinta la hadlay xaggan maanta u nimid in aan ku wareejino maamulka deegaanka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed deeq inoogu timid dad walaalaha anana masar oo dhan cadadeeda sagaal mid tan oo isugu jirto daawo iyo cunto waxaan ballan qaadaynaa in aan gaarsiino dadkii loogu talagalay daawadana lagu wareejiyo isbitaalka weyn ee degmada raashiinkana lagu wareejiyo shacabka dhibban dowladda federaalka soomaaliya ayaa maalmahan wada sidii ay gurmad u gaarsiin lahaayeen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka halkaasi oo ay ka jireen abaaro aad u daran maamul goboleedka puntland ayaa faahfaahin ku biiday dil ku dhig gaalkacya waa koo maxamed muxudiin oo faahfaahinta warkaninghaya
kooxaha hubaysan ayaa fiidnimada xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku dilay nabadoon caan ka ahaa magaalada gaalkacyo nabadoonka dilka loo geystay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray xaaji carays oo ka mid ahaa nabadoonnada sida weyn looga yaqaano dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo kooxda dilka geysatay ayaa waxay ku hubaysanaayeen bastoolado waxaana la sheegay in goobta ay ka baxsadeen duqa degmada gaalkacyo dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo xasan maxamuud khaliif abgaalow ayaa sheegay in raggii dilay nabadoonka ay u baxsadeen dhanka ka kale ee maamulka galmuduga waa sida uu hadalka u dhigay waxaana hadalladiisi ka mid ahaa goor adigu maqribka hortiisiia ayaa waxaa soo weeraray laba nin oo bastoolo wadata laba wiil oo bastoolo wadata rasaas bayna la dhaceen rasaastiina waxay kaga dhacday afka iyo iyo kolley garabka iyo meelahaas wuxuu marayey hotel mudug agtiisa hotel mudug waxaa hadda aan xog ku helaynaa in mid dhabarka xabadi kaga taalo waa sax weeye dhinaca galmudug bay galeen mid baan dhaawac oo naloo sheegayo dhabarka xabadi dadweynihii meesha joogay baa dhaawacay oo qaar ka mid ah oo la dagaalamay dhinaca galmudug buu jiraa dhinaca galmudug magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug gaar ahaan dhanka waqooyi ee magaalada gaalkacyo ayaa beryahan waxaa kusoo badanaya dilalka loo geysanayo nabadoonnada ku sugan magaalada gaalkacyo maxamed muxiudiin maxamed saxan suxo gaalkacyo guddoomiyadii hore ee degmada wadajira ee gobolka banaadir xasan cadow axmed daaci iyo kuhorkooyo hubka dhagowga ku dareera magaalada muqdisho wayba u sheegay intiyo faylata hubka dhagowka inti la sameey balse iyo marka hora haboontanti hubkalanku haboontanti hubkalanku dhaga shabaab awoodana la weeqa siyaasi axmed xasan cadow oo la hadalaya b b c diiyo saasoo kale buu sheegay intiya sax anhayna inti hubka dhagow laka bilaabo ciidamadii siyaasiyiinta taasna eeta ujeeda gaare axmed daaci wayba kaloo sheegay haddii hubka dhagowka ayaa dheeda inti muhiim yeeta inti gobolada dalka dhan laku bilaabaa balse laanka koobna hal gobola ciidamada iska dhafka ee ammaanka caasimada qaabilsanye waayogan weybayowadana qorshe hublankuku dhagow ciidamada kale ee shaqadanka jaarna ee magaalada hubka ka dhahwadada ciidamada xasilinta magaalada muqdisho weyba howlgallo weybayo bilaabana bartamagii bilan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir howlgalkan oo go-aan sheeyo layin galo wasiirada soomaaliya ujeedsi weybaa laga sheegay sidii muqdisho lanku yaraayi lahay hubka agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada beledweyne weyba uuse ku warbiyayaa xaalada bukaanada jiifan isbitaalka warbixintan weyba beledweynahan inku daray bashiir cabdullah ismaana axmed maxamed khaliif oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ayaa waxa uu ka hadlay dadka bukaanada ah ee jiifa isbitaalka magaalada beledweyne waxaana uu sheegay in dadkan laga keeno gobolada dariska laha gobolka hiiraan mar uu arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi runtii isbitaalkan oo ah isbitaal aad u weyn dowlo badan ay dadka ku yimaadaan sida gobolka bakool kelika shanaad soomaaliya soo guudegto gobolka hiiraan oo dhan daafiisha ilaa galguduud dhan kale soo xigto sidaa arkaysaan isbitaalku wuxuu ku shaqeeyaa maarata bukaano fara badan ayaa la keenaa inkastoo isbitaalku hadda qaybo ka mida oo qaybta ugu badan boqolkiiba siddeetan qaybta bukaan jiifka ay ka jirto maarata gaab isla markaasina cid gacanta ku hayso ama hay-ad caawisho aysan jirin arrintaasi oo aan la wadaagnay wasaaradda iyo dhammaan hay-adaha ilaa haatan aan la haynin cid maaragtay qaybtaasi baahideeda daboosho runtii isbitaalka bukaano badan oo kala duwan ayaa jiifo oo iskugu jira bukaano qaliimo lagu sameeyey sida gabdhaha ilmaha ay ka imaan waayeen ama ay maaragtay dhali waayo iyo maaragtay iyo dad kale oo dhaawacyo qabo oo ayagana meesha qalin lagu sameeyey iyo bukaano kala duwan oo cudurro qabo sidoo kale agaasimaha ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan iyo cid kastoo wax haysata in ay caawiyaan dadka bukaanada ah ee jiifa isbitaalka wasaaradda caafimaadka federaalka waxaa u diri lahaa in arrimaha caafimaadka adeega caafimaadka wax badan loo soo jeesto wax badan laga qabto dowladduna ay maaragtay dhaqaalo badan ay mataqaanaa ku bixiso sidii caafimaadka looga qaban lahaa khaasatan maaragtay in isbitaallada oo meeshii referalka oo madala ee la keenayo qofkii maarata wax looga qaban waayo meelihii kale amsaadyada ama goobihii rabaa caafimaadka la keenayo in asigana xoogga la saaro sidii isbitaalku u noqon lahaa mid si maaragtay hufan shaqadiisa u socota adeega caafimaadkana laga heli karo maadaama hadda isbitaalka boqolkiiba siddeetan uu maarata yahay qayb iska bannaan oo dadka ka shaqaynayana ay si volunteer ku shaqeeyaan daawana aan haysan mataqaana ku filan waxaan u soo jeedin lahaa marka in arrintaasi maaragtay loo kaco oo maadaama mas-uuliyad xag ilaahay uu lagula xisaabtamo xag maaragtay bini-aadinimona ay tahay in laga shaqeeyo in maaragtay dadkaasi loo waxqabto oo loo gargaaro dadkana ilmaha nafaqada darana sidooda ayagana maaragtay waxba isbitaalka magaalada beledweyne oo ah isbitaalka ugu weyn gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaa waxaa adeeg caafimaad usoo doonta bukaano kala duwan oo ka kala yimaada gobolada dariska laha gobolka hiiraan iyo dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya bashiir cabdullah cusmaan radio warsan beledweyne meel warkaaseen ku kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qadka internetka etoobiya oo dhan yee la wada jaray salanka horseedaanti online la kafaafiya imtixaanka heerka qaran sidii oo sheegan afayeen hadali dowladda maxamed saciid oo ku tirsan xafiiska xiriirka dowladda iyo wakaalada wararka ee dalkaasan sheegay antigii jaritaanka internetka lanka goonlaye antii hangnagana arrintii sanadkii hore dhigday oo kale oo haytinta internetka u haytinta internetka la kafaafiyay imtixaankii heerka qarana sanadkii lamada kontomiyo la digi haydid markii dowladda iyo mamnuucday barayo bulshada ka xiriireen kureed markii imtixaanka heerka qaranka ee dugsiyada sara laka gudbiye internetyada laakiin aana ku mid ee dadkiiyo su-aalo geliya faafiyowka iyo dowladda biidiya ka dambeyntiina dhugunsidyaal adduunkiiyo suweyn ambaray ka dhawaaqow ka madawyne trump ee kee degantay maraykankuusu ku baahaya heliiskii la dagaalanka isbedelkii cimilada adduunka ee baariis la kadeeriye sanadkii lamada kuntumiyo shanti hafayeenka okayaga guud ee qaramada midoobey antonio guteres iyo go-aanka ka tilmaamay toniya jabing kakuya saameela midooda yurubna ayaa ka tilmaantay maalinta murugada adduunka afoo saartee si kastaba haatoo saraakiil sare oo xisbiga dimuqraadiga ku tirsan iyo warshado dhuxula iyo hadhawaayeen go-aankan madawyne trump iyo caddaynti maraykanka ku bahow heliiskii baariis ee la dagaalanka isbeddelka cimilada adduunka taasoo uusa kana nagayi markii uusa ka jari oo loloshay doorasho ee madaxtinimo maraykanka use oo sulunga mankacad iyo trump oo la hadalay warbaahinoweyba uu sheegay anti heliiskan uusa iqaabinayay maraykanka dalkan ayaa kusii qaada hayta malaayiin shaqo ee wayba u sheegayeen tiyata tusaalegiinka dambeeya ee muujiyow intii washington gadha heliisii dalalka kale faa'iidan leh laakiin wase diyaar aye heliis kale oo xersheyn cadaalad falow maraykanka madaweynadii hore ee maraykanka barack obama oo heliiskan wadaxaajooda kagali markii danbaa saxiixiiya sheegay intii wala maamulka trump diidinye intuuse ayo mustaqbal fayla obaamoyba kale usu sheegay intuuse ka kalsoonye inti gobolada magaalooyinka iyo shirkado maraykanka iyo dadaasha dardargeli doonaan iyo hogaan nagada doonaan qorsho lafada wantile ka badbaadiyay dunida warkii haminama dhageynsadayaal idaacadda warsan ee beledkan baydhabo kula dareertaagna suran kugaaninkage warkaan ashuur ismaaciil axmed xasiin saarte waana tasiyo kula dareer siyaasi maslax raageen farsameeya intii warkankan lamid reedanku kulumaana sidaas iyo nabadgelyo